Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa tababar ku saabsan horumarinta xirfadaha tiknoolajiyadda uga furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. Tababarkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray kor u qaadista aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha ku saabsan maamulka macluumaadka, tiknoolajiyadda casriga ah iyo ilaalinta xogta dowladda. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Somalilan Mudane Cabdisalaan ayaa ka warramay ujeedka loo qabtay tababarka.
c t c college maanta waxaan ugu sameynaynaa wasaaradda wax- warfaafinta ee tababar ku saabsan c c t v kamarada Ee, runtii c t c waxay jirtaa muddo kooban Een, waxaanay kollejyada kale kaga duwan tahay waa shaqadeedu wada practical ah oo handison practical ah Een, iyo hab ardaygii practical lagu barayo marka ardayga hab practical lagu barayana cilmigii baa ku sugmaya soo marka ardayga haddii tiyari badan loo dhigo een, wax laga yaaba ardaygii inuu maalinku ka baxo ilaawo een, aanu hore u xasuusan ee, buuggiisii uu ka daba tago haddii uu doonayay inuu markaa ee, cilmigii dib u tijaabiyo laakiin haddii wixii ay practical tahay oo uu ardaygii practical aan ku samaynayo way u fududahay si markuu qalabkii arko uu markaa automatic uu u xasuusan karo shaqadiisii ee, siduu u shaqaynayay wixii loo isticmaalayay iyo dhammaanba een, shaqadii qalabkaas uu qabanayay Qaar ka mid ah shaqaalihii ka qayb galay tababarkan ayaa bogaadiyey.
ahmiyad weyn bay noo tahay wax ahaan in maanta aanu ka faa'iidaysanayno deeqda ay noogu deeqday c t c college waxaanu rajeynaa insha allahu tacaala intaa in ka badan bay haddii insha allahu tacaala inay c c t c aanu ka faa'iidaysan doono Een, haddaanu nahay waax ahaan waaxda i c t-ga u qaabilsan wasaaradda warfaafinta Een, waa waaxda runtii waa backboneka wasaaradda waana cross-cutting la shaqaysa guud ahaan wasaaradda Ee, technology-guna waxa weeyaan waa laf-dhabartii hadday noqoto ee, ama network ha noqoto ama ha noqoto te hardware ha noqoto dhinac walba oo waxa weeyaan institution ku shaqaynayo waxaanu runtii ka nahay qayb marka waxaa la odhan karaa waxaanu nahay waa laf-dhabartii ee, ee, wasaaradda warfaafinta maxadka c t c oo technolojiga ka shaqeeya iyo tiimka maamulaya een, dhammaantood oo si lacag la'aana oo freeya ugu deeqay in dowladdooda ah, iyo wasaaraddooda ay intaa ugu tabarucaan kollejka oo cusub oo muddo jiray ilaahay idinkii waxaan waanu hambalyaynayna waananu baarugeynaa Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya kor u qaadista heerka xirfadeed iyo wax soo saarka shaqaalaha, taasi oo gacan ka geysan doonta horumarinta adeegyada tiknoolajiyadda ee Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Somalilan.